bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal qodobada wararka idaacadda warsansi haytamay baa ku mid ahaa gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo beeniya hadalla waraaqada qoraal eh oo bulshada facebook lahadhiki oo uuse ku jawaabay intii hadalladaasi iyo beenayinga intii guddiga doorashada baarlamaanka laka dhawaaqay ra-iisul wasaare kheyre oo uuse ku hadlay xaalado dalka soomaaliya amniga iyo arrimo walbarashada xildhibaanaa dacwada gudbi ciidamada amniga ee magaalada muqdisho wasiirada arrimaha dibadda ethoobiya ee latreya oo diiray magaalada muqdisho afartan sane kudiba airlines ethiopian airlines oo duulimaadyada ku bilaaba hayta muqdisho wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho oo hiraabtan liire qodobada dibaddana amay baa ku mid ahaa trump ah oo sacuudi arabiya difaace
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
intaasi dhugunsidayaal may bahaayna qodobada warkan ka weyna yaatana warkii oo fadsanga ra-iisul wasaare kheyre yomayba uuse ku hadalay xaaladda dalka soomaaliya cali koronta iyo warkan liin faahfaaye
munaasibadeedin wiig oo la kuweynayay maalinta beero soomaaliyeed iyo weliba lakoga wadayay magaalada muqdisho weliba munaasabadaasi intaysi weyn uu ku hadalay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo uuse sheegay in maalintun yeedata maalin eedin weyn waana lambahanyi in eedlin weynaye maalinta beero soomaaliyeed yaa ee maalin eedinka weyn ummada soomaaliyeed maruuse ku hadlayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo weliba uuse erayay marka koowaad waxaa muuqata in maalintan la weyneeyo iyada keligeed maalinta beeraleyda soomaaliyeed inay tusaale ka tahay inay dowladeennu qaangaar ku dhowdahay ama soo qaangaarayso in fahamkeenna maskaxeed uu soo qaangaarayo inuu hamigeennu kor u soo kacayo inaan ka fikirayno meeshii hadda aan joogno inaan uga guurno meel annagu aan isku filannahay dhulka soomaaliyeed wax laga soo saaraa waxaa sidaas daraaddeed muhiim ah in aan siino doorka ay leeyihiin beeraleyda soomaaliyeed kuna leeyihiin dhaqaalaha waana ku mahadsanyihiin
dhimihii kale ra-iisul wasaare kheyre iyo weliba saas oo kale uuse hadal qaaday ra-iisul wasaarka dalka soomaaliya islamar ahaantaasna lambaahanyi in galmo isqabsadaan ummado soomaaliyeed uu soo sheegay in galnyo wada jir iyo walku gooyayaan ugu dambayn in dalkan dib loo dhiso in laga baxo dhibkii aan ku jirnay inaan aqbalno meesha afarta kun laydinku iibsanaayo inaad afrika oo dhan iyo dalalka dunida aad cunto geyn kartaan macnaheedu waxay tahay inaan aqbalno kulligeen inaan hamigeenna kordhigno fikirka gaaban inaan ku bedelno fikir fog ninjeclaysiga inaan ku bedelno wadaninimo danta gaarka ah inaan ku bedelno danta guud qabyaaladda inaan aqbalnay inay dalkan gudisay shacabka soomaaliyeed inaanay dhexdhexaad ka noqon karin dowladnimada iyo mustaqbalka ummadda soomaaliyeed maalinta beero soomaaliyeed yaa ee maalin eedinka weyn ummado soomaaliyeed laakiin injarna walka taageerow ama maalgeliyow kusuubiyow beero iyadoo la ogiyo in khayraadka dalka keenuseeyo kan inka qaalisan waana lan helo korna
gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya cabduqaadir shariif sheekhuna iyo beeniye warqada been abuure oo la ka sheegaya taasi intii guddiga doorashooyinka laka dhawaaqay warqadaasi oo baraha bulshada la hageliya
cabduqaadir shariif sheekhuna maye gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya waxa uu sheegay in warqadaasi aysan waxba ka jirin islamarkaasina baarlamaanka uu go'aansaday in guddiga doorashadu ay ku dhawaaqi doonaan kow iyo labaatanka bisha oktoobar sida uu hadalka u dhigay warqada runtii waxaa ku baraarugay gobol weliye dhowr taleefon saakay oon aan laysoo wacay oday daasi mida dadka isoo wacay warqadaasi waxaa ku qoran mudaalacdu hadda waxaa ku qoran markaad fiiriso madaxa kore ee xafiiska dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya xafiiska guddoomiyaha magacaabid guddiga doorashada ee madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed kadibna waxaa weye waa de magacyo ayaa ku qoran iyo xigasho xigasho la xiganaayo qodob dastuurka ah qodobkaasooba aan waafaqsanaynba magacaabidda aan samayn doono marka xilligeeda la gaaro magacaabidda aan samayn doono qodobka aan xuskan doono waxa weye waa iyo qodobkaasaan ku qoran laba qodob iswaafaqsan maaha magacyaa lagu soo qoray kadib hoos warqadda waxaa ku qoran dadkaan sameeyey warqadaan ee aan hore u sheegay awoodooda intaad gaarsiisayba ee xitaa waxay awoodi waayeen haddiiba ay waayeen xitaa shaabadii guddoonka baarlamanka iyo iyo iyo saxiixiisi inay warqadda inay sideeda isaga dhaafaan oo magacun uu ku qornaado warqadda waxaa laga dhigay warqad ka soo baxday ee guddoonka baarlamanka xafiiskiisa isla maraacantaasna magacii guddoonka lagu qoray shaabadii saxiix aanan ahayn tii guddoonka ee aanan ahayn xitaa tii guddoonka aan leeyahay xitaa aanakada aan ahaynba shaabadii baarlamanku isticmaalo ayagoo xafiiska oo xafiisyada dowladda ka mida shaabadeeda ayaa saaran marka runtii warqadda madaxeeda kore markaad fiirisaan ay ku qoreen dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya xafiiska guddoomiyaha warqadaha xafiiska guddoonka kasoo baxa weligeed saas looma qorin si siiqataa ka duwan ayay ayay u qoran yihin warqadda hase runtii dibaan rabaa inaan taariikhda inaan u raaco waxaa jirtay warqad hadda ka hor bilayaal ka hor anoo xitaa safar dibadda ku maqan la qoray
si kastoo ay ahaataba shirka jaraa'id ee guddoomiyaha baarlamanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxa uu ku soo beegmayaa xilli dhowaan facebooka lasoo dhigay warqadda been abuur ah taasi oo sheegaysay guddiga doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya lagu dhawaaqay
ciidamada xildhibaanada dowladda ayaa mayba ka gudbiyana ciidamada ammaanka ee muqdisho dacwada xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya walaac ku muujiya ayaa handadaad iyo weliba rasaasya kula kulamay ciidamada dowladda soomaaliya oo geegi xidhiy inta badan wadooyinka magaalada muqdisho xildhibaanada shalay xildhibaan cabdifataax ismaaciila daahir iyo cabdiqaadir maxamuud ismaan maxamed maxamed salaadi weliba axmed macalin fiqi ayaa gudoomiyaha baarlamaanka gudbi dacwad ku dhogay ciidamada ammaanka maybanayo sheegana anti iyo jeysidan handadaada waana lindiidi intiyo maraan wadooyinka magaalada muqdisho wasiiradda arrimaha dibadda ee eritrea ayaa mayba dirana magaalada muqdisho wasiirka arrimaha dibadda dalka eritrea iyo ethoobiya ayaa mayba dirana magaalada muqdisho maybana hadhawaayo iyo ku qeybgalay xubno ku tirsan golaha wasiirada soomaaliya booqashada soomaaliya ee wasiirada ayaa ujeedadii mayba tasadee iyo wadahadal iyo onalweeldhada lahaayeen dhijo dalka soomaaliya weliba sidii lahanqaf jara lahaayee horguufto ku dhex teegan dowladda jabuuti iyo elitareya afartan sana kudib ayaa ethoobian airlines duulimaad ku bilaabtay magaalada muqdisho diyaaradda ethoobian airlines ayaa ka dhawaaqday intii ee dhowaan iyo bilaaba doonta duulimaado toose oo muqdisho ahde sababa taasi oo saraalanka qaada oo ina socdo kudhiniga duulimaadada ee ethoobiya iyo soomaaliya barta twiterka shirkada diyaaradaha ethiopian airlines mayba la sheegay intay lamada bilo novembar iyo si rasmi a diyaaradii aan bilaaba doonto duulimaada muqdisho maybana maamulka shirkada diyaaradda ethiopian airlines iyo shaaciyeena ama sheegana intay duulimaadiyo muqdisho usoo xoojiyi doono xiriirka ganacsi ee lamada dal soomaaliya ethoobiya maamulka shirkada diyaaradaha ayaa sheegay intii toddobaadkiiba sida maalan duulimaade iyo si toose muqdisho ee adisababa ayaa u sameyi doonaa isniinta arbacadii weliba jimaada diyaaradda ethoobian airlines ayaa nagadaas diyaaradii sadexaad ee caalami ee muqdisho duulimaade ku bilaawta mayban horeyn jiray diyaarada turkish airlines iyo weliba diyaarada jabuuti airlines ah wadooyinka qaare magaalada muqdisho ayaa hiranaayeen wadooyinka qaare magaalada muqdisho ayaa raabtaan la hiriya oona baabuurtiyoo saarayiin dad shacaba ayaa maybayan isku shalgud uga kornay isgoysyada magaalada qaariyo isgoyska banaadir sababa talaahi kilomitir foo shaqaalaha iyo wilibaaan oo kaliya hiran ciidanka dowladana maybay sheegana anti ujeedada ayaa sidii ammaanka lansugu lahaayee duqa magaalada muqdisho waana gudoomiyaha gobolka banaadir cabdiraxmaan engineer iriisow iyo mayba usdaa furay barnaamij walbarasho oo dadweynaha magaalada iyo gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir iyo mayba sheegay intii ujeedada barnaamijkan useeye kumed naqadowka bulshada koorlanka qaadow maadaama ay eraya qorshaha uu seeyey sanadkii labada kun iyo labaatanka dalkantiya ku dhiyan doorasho islamarkaasina muhiimata qorowka iyo akhriyowka odabixinta si korlanka qaad aqoonta iyo weliba tahida bulshada ee dhiniga walbarashada gaar ahaana dadka waaweyn xiliga diyaar garowga doorashooyinka qof iyo odayay sanadka labada kun iyo labaatanka ahmiyad weyn ayaan ka fadhiyada barnaamijka walbarashada dadka weyn ee gobolka banaadir gudoomiye yariisow ayaa tilmaamay intii muhiimad yeelata intii korlanqaada akhriyowka iyo qorista afka hooye weliba aqoonta dadka weynga ee waqtiga usansaamaho ay intii maraan nidaamka walbarasha asaasiga meel warkaas kula socotan idaacadda warsan magaalada baydhabo madaxweynaha mareykanka donald trump yaa dhaliilay eedeynta lahanjeediya sacuudiga oo sii korrayta taasi oo ka eedan horyihii la waayee jamaal kashooge madaxweynaha ayaa waraysi si wakaalada wararka associated press mabels shalay sheegay intii aadan dembiilo aan la hayna ilaa dembeel ku hela isona usan duur haliyaba dadka sacuudiga ee dacwadda lahanjeediya ayaa madaxweynaha mareykanka donald trump iyo arrinta sacuudiga mayba laka eeday waryihii boqortooyada mucaaradka ka haayay ee la waayay lamadii bila ku gadaal markii uusa galay qunsuliyadda sacuudiga istanbul ee turkiga maybana uuse barbardhikay eedeynta iskaday kufsi ee laka eedaya antiuusa garsooraha uusa xalay maxkamadda sare ee mareykanka brad karaba warbaahinta caalamka muddo haysatay warkiiska ayaa markaas kudib wasaaradda arrimaha mareykanka mike bank mayba la kulmay boqorka sacuudiga salmaan ibnu cabdilcasiis maybana uusa dhaxal sugaa bin salmaana uuse wasiirka ahmiye madaxda sacuudiga kula hadalaya arrinta jamaal kashoogeya dhuunsadayaal warkii kula socotan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo xilliga untaninka dhunye